wasaaradda beeraha maamulka galmudug ayaa guddiga iskaashatooyinka beeraleyda ee ku nool magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ku wareejisay laba cagaf iyo abuur loogu talagalay tacbashada beeraha wareejinta cagafyadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha iskaashatooyinka gobolka iyo marti sharaf kala duwan wasiirka wasaaradda beeraha maamulka galmudug xirsi yuusuf barre ayaa ka waramaya wareejinta agabkan halkaan u joognaa inaanu idinku wareejino labadaa cagaf iyo sidiskaas calafka xoolaha loogu talagalay xoolaha iyo beeruhu waa isku labada wasaaradoodna waa wada shaqeeyaan sidoodana waa laba shaqo aada iskugu dhoweeya marka calafkan dadka beeraha lagu beeraa xoolaha ka faa'idaysta oo la siiyaa xilliga abaaraha la rabaa in maaragtay sidii waagii kii halkaan joogay nin toban kun oo arya lahaa baa laba sano gudahooda wuxuu ku noqdaa cayr ku noqonaya sababtuna waxa weye waa qorshaha khaldan wey haddii calafkaas la beeri lahaa waa saas jiri lahaa xooluhu waa ka badbaadi lahaan abaartaas duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan iyo qaar ka mida guddiga beeraleyda gobolka ayaa ka mahadceliya wareejinta cagafcagafyadan waa ku faraxsanna maanta halkan in lagu wareejinayo iskaashatada miraha iyo gaadiidkii beeraha oo runtii maamulkiisa iyo nidaamkiisana maamulku la dul joogi doona insha allahu tacaala laakiin aan rabno siday tahay looga faa'ido marka mudan wasiir aad baan kaaga mahad celinaa safarkaagii iyo dadaal wax ku oolnimada gaadiid qaaliya oo cagafiyaa oo runtii baahidii aan ku celcelin jirnay ahayd baa maanta waxaana soo gaarsiiyey wasaaradda beeraha iyo waraabka aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan kaloo u baahannahay silibkii tababaro sida mataqaanaa green houseyo agabka maanta laku wareejiyey cagafyada aan baahi weyn u qabnay in badan sugaynay ilaahayga noo keeno kuu mahad degmada gaalkacyo abuurka naloo keena iyadan sidoo kale oo calafka xoolaha aad baan u mahadcelinaynaa agabkan loogu talagalay tacbashada beeraha ayaa waxaa baahi badan u qabay beeraleyda gobolka mudug kuwaasoo wado qorshe lagu horumarinayo dalagyada beeraha